إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro isugu jira qaraxyo dilal iyo kuwa toos ah ka fudhisay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka haweenay taliya ka ah saldhigga booliiska degmada shangaani iyo saygeeda ayaa dukaan ka dhistay meel waddo ah taasoo aad looga cabanayo mu'asasatulkafaala liricaayati laytaam ayaa deeq isugu jirta raashin iyo lacaga ka qaybisay degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dowladda itoobiya ayaa doonaysa inay isbahaysi cusub ka samaysato geeska afrika sargaal ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ee baay iyo bokool askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday waddanka yemen موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro isugu jira qaraxyo dilal iyo kuwa toos ah ka fulisay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac xaafadda nasteexo ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho shalay waxaa lagu dilay laba askari oo booliiska dowladda federaalka ka tirsanaa labadaa askari ayaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf eelay iyo maxamed nuur wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee dilka geystay ay askartaa ka furteen laba qori oo nooca a k fode sevenka ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la xaqiijiyey in hubkaa ay la baxsadeen marar badan oo hore sidan oo kale gudaha magaalada muqdisho xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku dishay askar ka tirsanaa dowladda federaalka ah kuwa oo qaarkood ay hubkii ka qaadatay qarax ayaa shalay waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaana kuwa uganda oo ku socdaalayay inta u dhexaysa danow iyo shalaambood waxaa lagu waramayaa in qaraxaasi ciidamada uganda looga burburiyey gaari gaashaaman oo nooca tawga loo yaqaan ah askartii saarneed ayaa la aaminsan yahay in dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay isla xalay waxay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin weerareen ciidamada maamulka jubbaland ee degmada afmadow weerarkaas ayaa la xaqiijiyey in lagu ekeeyey saldhigga ciidamada maamulka jubbaland halka ay ku leeyihiin ciidamada la weeraro waxay ka mid yihiin ciidamada maamulka jubbaland ee sida aadka ugu jajaban una daacadda ah ee kenyaatiga waxaanay waardiye u yihiin ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan haweenay taliyo ka ah saldhigga booliiska degmada shangaani iyo saygeeda ayaa dukaan ka dhistay meel waddo ah taasoo aad looga cabanayo mahad cubeyd ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya raxmo xasan oo ah taliyaha booliiska degmada shangaani iyo saygeeda ayaa waxaa lagu eedaynayaa in ay dukaan weyn oo laba irdood ah ka dhisteen meel waddo ah oo ay dadweynuhu mari jireen halbowlana u ahayd isku socodka dadka ayay waxay ku amreen in ay maraan luuqluuqyada waana midda keentay in laga kacdoomo inkastoo iyagoo aanay dheg jalaq u siin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha maanta dab hadduu nagu kaco meelna noo soo mara ma lahan meed hadduu nagu dhac meedkeenna meel laga bixiyo ma lahan dhiiqadii urka waa u jeediin ilmihiiaa cudur nooga dhacooyaa waa silicsannahay habeenkii meesha si lagu soo maraayo male waa laysku dhacaa waa laysku rafaadiyaa waxaa rabnaa inna naga soo gaaro shacabaan nahay dadka xaqa dadka ku lahaa ka mid nahay cadaaladaa u baahan nahay waxaa halkan lagu dhisay guri weyn oo jidka dhexdiisa lagu dhisay taariikh ahaan markaan ka sheekeyno halkan waxay ahaan jirtay asalkeeda hore ceel oo meesha ku yaalla dadka ay dhaasin jireen marka ceelkii ceel kale ayaa dadka ninkii la siiyey ceel kale waxaa laga siiyey dhinacaas kaleoo degmada agteeda laga siiyey halkaa marka barxaddii weynee dadka moodaayeen wuxuu dhan meeshaanan ceela ay ahaa jirtay barxaddii dhan wuxuu yeelay qol weyn oo ka dhistay oo dukaan oo toban iyo labo mitir ah arrintan ayaa saamayn weyn ku yeelatay dadweynaha sida ay sheegayaan meeshii marka waxaa dhacday si aad arkaysiin biyo ayaa fadhiyo xaafaddii haddii maanta qaf ay dhimato meel meedka laga bixiyo ma laha qaf hadday umusho oo yacni xaalad deg deg ay ku dhacdo oo mul naqad ama foolo qabato meel la marsiiya ma laha yacni wax badanoo waxaa jiro dhib ah meeshii waxay naqotay xaafad oo aad u xunay naqotay cudurkii meeshii waddadii aan moodi lahayn meel walba waa la xiray marka waxaan dacwad aan ka nahay ninkan islaamkaoo dhan intaasoo dhan ummadda soomaaliyeed wixii muslim sheegto ninkan halkan ayuu xoog ku dhistay haweenka ku dhaqan shangaani ayaa sheegayaa in caqabadda ugu weyn ay iyagu qabaan maxaa yeelay ma haystaan waddooyin ay habeenkii maraan oo aanan ka ahayn meelaha luuqluuqyada ah xilli ay aad u badan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo burcadda dhacaya kufsiga geysanaya awoonaa ii joogta waxaan haysta ma laha dadkii waxay sii lahaayeen ani intaa waa intaan ku bixiyooyaa maalintii haddii loo baahoodo labaatan doodar hadda waa iga bixiya qashimanka dhanna waa arkoosin sidiisiigu buuxo gurigiiyaa siiga dhistay magaciisa moobeelyaalkii waa la xadaa gebdhaan qabaa gebdhihii in ligaxo waan ka cabsanaa hadda dad walaaleh annaho dab haddii meesha ka kaco dabkii maxaa ahaydee meel oo dabkii oo lagu damayo dabadabis loo soo galo male maxaa ahaydee umul haddii caawa naag fool qabata meel laga bixiyo male biyihii wasakhdii meeshay noo fadhiyaan cuduraa ka socda meesha waxaa wasakh fadha waad yaabaysaa corona virus cudurkaasaa socdo waxaan rabnaa in laga soo gaaro meesha gurigaanu cabashaan ka nahay gurigaa dhibaan ku nugu hayaa biyo wasakhdii dhan wixii dhan isagaa nugu soo celiya tuugada habeenkii luuqyaka ma la mari karo waxa waaye moobeelka waa laga dhacaa naagaha waa lagu qabsanaa dhibtaasa annagaa ka cabasha aan ka nahay raxmo xasan oo ah taliyaha saldhigga booliiska degmada shangaani iyo saygeeda oo eedan loo jeediyey ayaan la xiriirnay si ay iyagu uga jawaabaan balse waxay noo sheegeen inaysan diyaar u ahayn inay xilligan ka hadlaan inta badan dadka xilalka ka haya dowladda federaalka ayaa u awood sheegta bulshada dhowaan ayayna ahayd markii dhul ku yaalla agagaarka waddada warshadaha uu xoog kula wareegay taliyaha ciidamada dowladda federaalka ninka la yidhaahdo odowaa mu-asasatulkafaala liricaayati laytaam ayaa deeq isugu jirta raashin iyo lacaga ka qaybisay degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir hay-adda kafaalah ayaa deeqa kooban raashin iyo lacago cadaana u qaybisay qoysas agoon haysta hay-adda ayaa raashinkan iyo lacagahan ka qaybisay degmada kuntawaarey ee gobolka shabeellada hoose waxaana ka faa'iidaystay dadka kala yimid magaalada kuntawaarey iyo deegaana hoos yimaada qoysaskan aqoonta haysta ayaa kiiba waxaa la siiyey haaf sankora haaf bura haaf bariita laba saddex oo saliida iyo mid boqol dollar haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan oo ka warramaya waxyaabihii ay qaateen magacay waa cabdullaahi sukane degmada kurtuwaari horaal kurtuwaari maanta waxaa ka dhacay nimcaha ilaahay ka dhacday ilaahay subxaana watacaala aan u mahadcelinaynaa noo qadaray inaan maanta bur iyo bariid iyo sokor iyo lacag intaba aan helno adiga si gaar maxaa lagu siiyey anigu si gaare bur waan helay bariis waan helay sokor waan helay ilaahay waa kuu roon yahay lacagna waa helay walaalaha muslimiinta maaragta waxayna siiyeen ilmaha agoonta waxayna siiyeen boqol doolara haaf bura haaf bariisa laba sadexle saliida iyo haaf sokora ayna siiyeen qaar allaha siiyo ani hadda waxaan qaatay haaf bur ah haaf bariis ah laba haaf saliid ah iyo haaf sokor ah iyo boqol doolar haa markii iga horeysay waayo haa baday faadimo cusmaan ibraahim waay daawarow hadda waxaa joogaa kurtunwaale kurtunwaale maanta waxaa lagu dhiibaa walaalahay muslimiintu ku dhiibaan haaf saliid laba af saliid haaf bur haaf oo sokor eh iyo boqol doolar walaalaha muslimiinta soo dhiibtana waa uu maxadsanay sidoo kale waxay ka warrameen dareenkooda farxadeed ee ku aadan raashinka iyo lacagaha la siiyey farxadeeda ma soo koobo kara dad muslimiin oo sican qabanayo oo isu heylanayo oo isu nusaynayo oo kuwa danyarka ah kuwooda agoomanka ah kuwooda maaragtay oo ducafada oo isu kaalmaynayo oo sidii ilaahay maaragtay raalli ka ahay maanta loo- la samaynayo waa wax lasoo kooba kara maaha dad muslimiin isu dhanganayo aan maanta ujeedaa maasha allah maxajiis ma lasoo koobi karaan ilaahay yoona wal kheer qabo allah si ilaahay ziyaadiyo alxamdulilah kheer iyo abaalmarin ilaahay kheer allah si shaqta allah ka hijaabo kheerka allah u furo aakhir waxna ugu barya ilaahay subxaana watacaala inuu janno ugu bishaareeyo alxamdulilah intii muslimiina meelaha joogta waa ugu mahadinay waa ku faraxsanay hay-adda kafaala oo dhowaan la aasaasay ayaa sidaan oo kale meelo badan raashin uga qaybisay iyo lacag cadaan ah kuwaas oo la siiyey qoysas agoon haysta dowladda itoobiya ayaa doonaysa inay isbahaysi cusub ka samaysata geeska afrika cabdifataax maxamed qaasim ayaa warbixintan ku eegaya ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa bilaabay qorshe uu ku raadinayo isbahaysi cusub kadib markii uu xubnaha xukuumaddiisa saraakiishiisa sarsare ee ciidamada milatariga iyo nabad sugidda uu u kala diro dalalka uu u arko inay wax kala qaban karayaan culayska haysta xukuumadda adis ababa ayaa wajahaysa culays xooggan oo kaga imanaya dhanka qolyaha la baxay beesha caalamka tan iyo markii uu dagaalka ku qaaday maamulkii t b l f islamarkaana uu si bareer ah u muddo dhaafiyey doorashooyinka oo ahayd bartii uu ka bilowday xaalka adag ee uu hadda dalkaasi wajahayo wasiirka maaliyadda ee itoobiya axmed shide oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka genaraal birhano jolah iyo agaasimaha sirdoonka iyo amniga tamis gentirone ayaa jabuuti u tegay inay la kulmaan ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dalkaas si ay u meelmariyaan qorshaha abiy axmed is-arag iyo wada sheekaysi kadib waxay sheegeen inay kala hadleen geelle sidii itoobiya garab loogu siin lahaa joojinta faragelinta dibadda taasoo uu horay u sheegay ra-iisul wasaaraha adhis ababa inay tahay arrin aanay marnaba aqbali karin wararka ayaa intaasi ku sii daraya in kulankaasi uu ka horreeyey xiriir qadka telefoonka ah oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wangi iye iyo wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya dameke mekonen wasiirkaasi itoobiyaanka ah ayaa isagu si cad u sheegay in xidhiirhka shiinaha ay ku wiiqayaan cadaadiska uga imanaya qaramada midoobay itoobiya ayaa wajahaysa culays xagga qaramada midoobay ah hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha iyo maraykanka oo iyagu ka dayrinaya xaaladda ka jirta gudaha dalkaas tan iyo markii duulaanka lagu qaaday qowmiyadda tigree iyo jabhaddooda t b l f dhowaan waxay qaramada midoobay sheegtay in tigreega loo geystay xasuuq aan caadi ahayn ayna ka qayb qaateen dhallinyaro soomaali ah oo uu farmaajo ka iibsaday madaxweynaha dalka eritreya asiyaas afuurki waxaa aad loo dareemayaa in kiniisadaha iyo hay-adaha reer galbeedka ay aada uga damqanayaan xaaladda itoobiya gaar ahaan gumaadka ay la kulmayaan tigreega sababtana waxaa lagu sheegayaa inay tahay dadka isku le-anaya oo wada haysta diinta nasaarada ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo u baqaya in reer galbeedku ay ka tuuraan kursiga ayaa waxa uu leeyahay ma ogolin faragelin dibadda ah waxaana dadka qaar ay isweydiinayaan sababta ay soomaalidu u garan la-yihiin waxa uu gartay abiy xilli ay qaar ka mida gobollada dalkeenna xoog ku haystaan ciidamada itoobiya sargaal ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ee ba iyo bakool sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise sarkaalkan oo lagu magacaabo mustaf xasan axmed islamarkaana ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed laguna soo bandhigay deegaanka buulafullaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool muddo siddeed sano ah ayuu ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed isagoona jagooyin kala duwan kasoo qabtay maamulkaas mustaf ayaa markii uu kasoo tegay maamulka koonfur galbeed waxa uu ahaa abaanduule ciidan oo ka howlgelayay degmada xudur ee gobolka bakool waxa uu la soo goostay qori iyo boosh uu ku hubaysnaa isagoona ugu horeyn ka warbixiyey xilligii uu ku biiray maamulka koonfur galbeed iyo waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee uu kusoo dhex arkay ciidamadaas mustaaf xasan axmed aadan sideed san oo kale la jir islamarkaan meelinkasaadii elberdaid hadda khudura ku kooy shaqada iyo shaqa duur ee manaha lajarda military la shaqaya manaha isku madlayo way habeenka ya badnaay ada anoo xatu ku hormay baa kutaab oo ilmi rahoy galbeesheeni kutaab oo manaha safiino rahoy kubalaaw kabaad hoo dhammaysata markan hore in sii gudub lahaa manaha yaa liingefi anoo animay baa kutaabkii ilaa marshiya ibe rahda ama yeri al-shabaab lakin argaya adma ibwah masaajideen lakin jaraas amal barnaamijyo sidaas oo kalmanaya liinka gefi arandeen inka badan ay tahay musahaan miyan sheeg dootaan ku ka eedan ku soo gaadhay kumadad sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda ay hadda ku sugan tahay degmada xudur isagoo dhinaca kale ka warbixiyey sidii loo soo dhoweeyey qudraadta xaaladiis eedan huntasaan dareemo waayo dadkii meelaha qaar yala guuriyey oo raashinka sheenay oo aanada sheenay oo manaa walkastolka noolada u sheenay miskeeda sheenay walguuri gidateedyala ku hiri waxyaabo badan manaa meel dareemo kore anin waana ka ogaayay inayna qabataan weyn saaran sawanaagsan boqolkiiba boqol eedanka farasana qaabka lahayn dhawaay intahay dhawaay tamisan hayn mayb waa hal maalon eedanka mahadsanyin marka hore ilaahay mahadi shukruskule tankaadan hatan mujaahidiin misan hayn muslimiinta inta kumada mayb waa eed hayn dhawaay ti eedanka mahadsanyin si sharafee lahayn dhawaay mar mayb waa anaata luqtay misan hayn bidanka safari misan hayna
sarkaalkan ayaa ku biiraya daraasiin askar iyo saraakiil ah oo horey uga soo goostay maamulka koonfur galbeed kuwaas oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee al-furqaan ugu dambeyntiina askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday waddanka yemen wararka naga soo gaaraya koonfurta waddanka yemen ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay qarax xoogan oo lala beegsaday maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ee xisaamul amni ay soo tababartay dowladda imaaraadka carabta qaraxa ayaa ka dhacay bartamaha magaalada sinjibaar ee xarunta gobolka abyan oo dhaca koonfurta dalka yemen waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ilaa sideed xubin oo ka tirsan maleeshiyaadkaas sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxa ayaa waxaa loo adeegsaday mooto laga soo buuxiyey walxaha qarxa taasoo lala beegsaday gaari ay wateen maleeshiyaadkan xilli uu marayay bartamaha magaalada sinjibaar inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan lagu dilay hal askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni halka lagu dhaawacay toddoba kale waxaana sidoo kale waxyeello xoogan ay soo gaartay gaarigii uu haleelay qaraxa maleeshiyaadka isku magacaabay xisaamul amni ee hoostaga dowladda imaaraadka carabta ayaa dhibaato badan u geysta dadka rayidka ah ee ku nool meelaha ay ka taliyaan waxayna kula kacaan dil xarig iyo qafaalasho intaba warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee al-furqaan waa naga intaa